أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andaluuskooda ugu doorka roon dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in muwaadin soomaali ah oo laga soo qafaalay magaalada muqdisho laga dejiyey magaalada washington ee dalka maraykanka qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulbaab kooxda riddada ay kula dhaqaaqday qoysaskaasi shil xoogan oo sababay khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhacay dalka yuganda munaasabad lagu dahafurayay madaraso cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kulan u dhexeeyey maktabka xisbada wilaayada baay iyo hormuudka bulshada ayaa ka dhacday degmada buulo fulay ee wilaayadaasi wilaayaadka islaamiga ee gada iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku began tahay afarta safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in muwaadin soomaali ah oo ay ka soo qafaalatay magaalada muqdisho laga dejiyey magaalada washington ee caasimadda dalkaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed war rasmi ah oo ka soo baxay booliska federaaliga dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in loo soo gacangeliyey muwaadin soomaaliyeed oo dhowaan laga qafaalay magaalada muqdisho saraakiil ameerikaan ah ayaa u sheegay shabakadda fog news in habeen hore magaalada washington laga dejiyey cabdikariin iidle oo bishii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka ashaadalo dirirka kooxda riddada soomaaliya ay ka qafaaleen guriguu ka deganaayo deegaanka garasbaarley f b i du waxay cadeymaha cusub ku sheegtay in muwaadinkan uu dhowr isbuuc ku sugnaa xerada xalane halkaasoo ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin soomaaliya taas oo ka dhigan in halkaas lagu tacdiibinayay kadibna si toos ah loogu gudbiyey maraykanka cabdikariin iidle ayuu maamulka donald trump ku haystaa waxa uu u yeeray xatooyo maaliyadeed iyo dembiyo kale arrinta xusida mudan ayaa ah in ehelada dhibanaha iyo warbaahinta u sheegeen in maleeshiyaadka kooxda riddada ay ka been sheegeen kiiska cabdikariin oo yidhaahdeen annaga ayaa gacanta ku haynaa kadibna ay ogaadeen in maraykanka loo gacangeliyey maamulada ashaadolo dirirka ah ee ka jira soomaaliya ayaa caan ku ahaa in dadka soomaaliyeed ka iibsadaan gaalada dalka kusoo duushay mahadsanid marwan qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob kooxda riddada ay kula dhaqaaqday sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadiq muumin qoys ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda burka dikow ee ka tirsan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in kooxda riddadu burburin kula dhaqaaqday guryihii ay deganaayeen dhismahan la dumiyey ayay sheegeen in ay sharciyad u haystaan markii ay ku doodeen dukumentiyo iyo caddaymo muujinaya lahaanshiyahooda ay sheegeen in la handaday dadkan maantida ah ayaa intaas ku daray in cagafta la geliyey hoygii ay ku dhaqnaayeen iyadoo ay ku sugan yihiin wixii agab ahaa ee yiilayna lala baabi'iyey qaar ka mid ah dadkan dhibanayaasha ah ayaa sheegay in xabsi la geeyey halka kuwo kalena jirdil loo geystay degmo waa tagnay waraaqayna maalubey yaaliin gobolay yaaliin dowladda hoose yaaliin degmaday yaaliin saldhigga hati waa yaaliin dadan sharcigaba aqoon haddii kale aan rabinba oo ayuu rabaa inay ayagu waddanka lahaadaan annagana nol ka barakiciyana haysta dhibaatada noocaanana haysta xafiisyadana waraaqayni waa yaala kuwii u dambeeyana waa kuwa hadda aan idinsoo gudbayno horoo banaadir aan ku dhashay ilaa intaana waa jooga sideetan sanna waa jiraa tobankii degmo oo gobolka banaadir oo horaan ku dhex dhashay ku dhedhex weynaaday muqdishoaana jooga hadda dhul markii hore aqal soomaali ahay kadibna cariish gaaray kadibna guri shubag laga dhigay inta laygu yimid layga jedsho intaas aan sugaayay saldhigga haddaan geyna ana kaaba noola xiray oo dhan war dadkaa dilan wax laga qabto waatan fayalaxoo baa la yidhaha islaantan waa la garaacay gurigeedii lagu kor jejebshay agabkeedii oo dhan baa dhulka la gelshay anaga sidoo kale saan u deganay guriga agabkii oo dhan hata biilka carruurta raashin ku jiraa guriga waa lagu masaxay qorana waananu afsaarish hayta soomaali maan ahay anigu ma dadka islaamka waddanka lahaana kamid ahayn maxay nagu qabata waxaani waxaan rabnaa dhulka burka diikow ku yaallo anakaa iskale xaqaan u leennahay anakaa gadanay xoolahaynaan kala baxnay sharciyaan u leennahay wadda kuma jirno jid dowlad kuma jirno oo basiib ma nahin hantideediiaan dayaa sidii mukulaal maalin walba waxaa qaataa laygugu jawaabo waha nin toomaan la silay caddeen dad soo qabtay nin ku toogtaa qaataa laydhihi waaya hantideedii soo u qaadaha muugaab soo u qaadaha mudday soo u siiha asmaale siyadii siyadaan gata ninkan gata waa adduunyada waa ka tegi anaa adduunyada taagan hantideyda ma ka tagahaayo mana ka taga doono labaatan laba bir iyo laba cawaa laygu xiray anoo dhiikar iyo sokor ahaayaan asaliga kaaran leegay asaa waxaa layidhi naayaa maxaad ka doontay eh, guryaha oo dowladdu qaadatay aa lay dhahay haddaba ilaaha maqlaa bilaadan ka cabsama aniga waa ku dhimaha ninka laga gadaayo ha isku gadanin ninka ga- laga gadaayo ha isku gadanin biri ka maalin aniga asaga labadayna qofaa ku herayso waxay tani qayb ka tahay dhulbaabka xoogan oo ay kooxda ridadu ka wada degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran magaalo madaxda dalka ah ee muqdisho aduminta guryaha iyo boobka dhulka ku yaala caasimadda iyo duleedkeeda waxaa amarkeeda bixiyey xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada sida ay horay u sheegeen dadka guryahooda la boobay mahsanid saadaq shil gaari oo sababay khasaare xooggan oo naf iyo maalba leh ayaa ka dhacay dalka Uganda sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeena Abu Shayba wararka naga soo gaaraya dalka uganda ayaa sheegaya in ilaa iyo labaatan qof ay dhinteen halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan kadib markii bas ay saarnaayeen uu shil galay iyagoo kasoo laabanayay safar waxbarasho oo ka dhacay bariga uganda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi dowladda kaafirada uganda ayaa gebi ahaanba hakisay safarada iyo dalxiisyada dugsiyada kadib shilkaasi kaasoo sababay sidoo kale dhimashada hal qof oo weyn saddex qof oo waaweyn iyo in ka badan toban caruur ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay shilkaasi booliiska uganda ayaa sheegay in baska oo ay lahayd king david junior school uu ku sii jeeday caasimadda kambaala kadib safar waxbarasho ay ku tageen sibifalis markii uu shilku dhacayey shilkan ayaa ka dhacay tuulada chekwatit ee degmada kabashora sida ay boolisku sheegeen baaritaano hordhaca ayaa muujinaya in darawalka uu lumiyey xakamaynta baska taasoo keentay inuu waddada ka baxo islamarkaana uu ku dhaco dhagax weyn kadibna uu rogmado wasiirka dowladaha hoose ee uganda ayaa sheegay in in ka badan siddeed iyo labaatan caruur ah lagu daweynayo isbitaalada waddankaas kuwaasoo sagaal ka mid ah xaaladoodu ay aada u liidato ilaa ay hadda lama shaacin magacyada iyo da-da caruurta geeriyootay qofka weyn ee dhintay ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa aasaasaha maamulaha dugsigaasi dadka deegaanka oo goobta soo gaaray ka hor inta aysan imaan kooxaha gurmadka ayaa waxay bilaabeen inay dhibanayaasha ka soo saaraan burburka baska muuqaalo ay baahisay laanqeyrta cas ee uganda ayaa muujinaya in qaar ka mid ah dadka badbaaday lagu qaaday baabuurta nooca loo yaqaano big upka si loo geeyo isbitaalada tuulada shilka uu ka dhacay ayaa waxay ku taallaa meel u dhow xadka uganda oo la wadaago kenya qiyaastii saddex boqol oo kilomitirna u jirta magaalada caasimadda ee kambaala dowladda silibiyadda kambala ayaa ku dhawaaqday in dhammaan safarada iyo dalxiisyada dugsiyada si deg deg ah loo hakay ilaa ay amar dambe uganda waxaa si joogtaa uga dhaca shilalka gaadiidka oo dhimasho dhaawacba sababa waddooyinka dalkaasi ayaana ka mid ah kuwa ugu halista badan gobolka iyadoo shilalka badankoodna lala xiriirinayo xawaare sare oo gaadiidka lagu wado gaadiid aan si wanaagsan loo dayactirin iyo waddooyinka oo liita horaantii bishan oo keliya afar iyo toban qof ayaa ku dhintay isku dhac dhex maray bas iyo gaari xamuul ah waqooyiga uganda bishii oktoobar ee lasoo dhaafayna afartan iyo lix qof ayaa ku dhintay shil ay ku lug lahaayeen dhowr gaari oo ay ku jireen laba bas kana dhacay waddada u dhexaysa kambala iyo gulu mahsanid Abu Shayba munaasabad lagu dahafurayay madarasa cusub ayaa ka dhacday degmada Jilib ee wilaayada Jubbada Dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena Cuthmaan Axmed Dubow waxay ahayd munaasabada lagu furayey madarasada xifdinta qur-aanka kariimka ee abu camri albasri oo ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe madarasadan ayaa si gaar ah loogu talagalay ardayda soo dhammaysatay akhriska qur-aanka kariimka una gudbaya marxaladda xifdinta qur-aanka kariimka إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور magacay waa abdullahi xasan qur-aanka hore usoo dhimay madrasat abicumar basiiri inaa ku xifdi arwaa
magacay waxaa cabdisalaan aadam inaa madarasadaas hore qur-aanka soo dhimeey inaa madarasadaas oo kale abi camar albasari inaa ku xifdiyaa rabaa magacay waa cawad cimraan bashiir qur-aankana hore usoo dhameey ana halkan ku xifdiyo haaraa madarasada furitaankeeda waxaa ka soo qayb galay culimo maamulka madarasada macalimiin waxgaradka waxaana ugu horreyn munaasabadda kelimad wacdi ah ka jeediyey sheekh maxamed balli وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سبحانه وتعالى ومهذا اسكاله كلهم كان السقوكا يا كاني معنيه سنة وياهي مدرسة عسب إيه أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن آد أيان وفرحنا مركز تا مدارس صوبيرية وأنا إلهي سبحانه وتعالى فضلك سويان ثم waxaa lagu baranayo inuu yahay kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala humma haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fududeeyey oo uu sahlay rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay walaqad yasarna alqur'aan qur-aanka waa sahlay waa fududaynay walaalayaal madaaristu waa soo biirayaan wilaayaadka oo dhan mar kasta waa la furayaa marka madariso la furana waa khayr iyo wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo kordhiyey
dhankiisa maamulaha madarasada abu camri al basri ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada loo aasaasay madarasada iyo qorshaha ay higsanayso mustaqbalka dhow ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale magaliga muslimiin noo nimceeyey nimcooyin fara badan oo lasoo koobi karay madarasada magaceeda waxaa la yidhaha abu camr al basri saad maqlayseen shicaarna way leedahay shicaarkeeda waxaa waaya rafcu lummati min dulmaati iljahli ilaa nuuri cilmi insha allahu tabaaraka watacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay subxana watacaala shicaarka qusm inuu nooga dhiga madrasada waxaa loogu talagalay ardada qur-aan ka dhamaysta wakti kooban haddana waa loogu talagalay oy qur-aan ku xifin doonaan insha allahu tacaala ilahayna waxaan ka rajaynaa inuu noogu kaalmayo qaar ka mid ah nabadoonnadii ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyey furitaanka madarasada iyaga oo macalimiinta ku dhiirigeliyey inay gutaan mas-uuliyadda saaran waan ku faraxsannahay madrasada cusub oo noo soo biirtay abu camar albasri maalmaha madrasaadku way tiro badan yihiin ilaahay raxmaanka ayaa ku mahadsan waxa lagu helayna waa dimaa almujaahidiin ilaahay waxaan ka baryaynaa caruurtan taxfiidul qur-aanka loogu talagalay inay qur-aanka kariimka ku xifdiyaan inuu ilahay raxmaanka ilmaha noo barakeeyo macalimiintuna ilaahay noo barakeeyo ragga mujaahidiintana waxaan leenahay waa mirihii aad soo saarteen timaartii waay waxa la guranaayo madrasada furmaysa iyo maxadka iyo ma aragtaa jaamicaadka furmaayo waa dhaawiciini iyo shahiidkiina waa ilahay waxaan ka baryaynaa shahiidkooda dhaawacooda ilaahay aqbalo dhaawacana allah bogsay shahiidkuna allah aqbalo insha allahu raxmaan waxaan leenahay macalimiinta inay dadaalaan taxfiidul qur'aan wax sahlan maaha cidda qur'aanka ilaahay xambaarta oo xifdiso wax sahlan ma aha wax haddii la xifdinhayana waa kalaamullaahi waa wax aada u weyn oo u qiimo badan oo u sharaf badan marka waxaan leenahay maamulka madarasada iyo macalimiinta allaha idin barakeeyo mas-uuliyad baa idin saaran waxaa lidiin dhiibay arday oo dadkii dhalay ay inku aamineen waa mas-uuliyad weyn insha allahu annagana waa idiin ducaynaynaa mas-uuliyaddaas allaha idiin fududeeyo adinkuna waxaa linka rabaa haddii mas-uuliyaddaas gudataan oo sidaa ay ahayd aad u gudataan waxaa la filayaa madarasada abu camri al basri inay noqoto mid ka mid ah xarumaha muhiimka ah ee lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ee ka furan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe islamarkaana door weyn ka qaadata kobcinta iyo faafinta cilmiga sharciga oo ugu horeeyo barashada qur-aanka kariimka mahadsaned dhubow kulan u dhexeeyey maktabka xisbada wilaayada baay iyo hormuudka bulshada ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen bashiir muxudiin abwayman
أقدمي أقدمي يا هيئة الأمر يا رجال الحسبة احتسبوا marka aan ka hadlayno faridda macruufka iyo reebidda munkarku waa laba ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee diinta islaamka waa kuwa lagu ilaaliyo caqiidada lagu toosiyo akhlaaqda laguna sugo nabadgelyada bulshada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ummadda islaamka ku sharfay inay noqdaan ummaddii ugu khayr ka badneed sababtoo ah waxay dadka faraan wanaagga kana reebaan xumaanta midan oo marag madoonta ka dhigaysa in waajibkan uu leeyahay maqaam sare uuna ka mid yahay tiirarka lagu ilaaliyo wanaagga bulshada muslimka ah sidoo kale islaamku wuxuu si weyn u xoojiyey farida macruufka iyo reebidda munkarka wuxuuna ka dhigay sabab lagu ilaaliyo diinta iyo hagaagga bulshada wuxuu sidoo kale ka digay dayacidda waajibkan maadaama ay keento fidnada faafidda xumaanta iyo ciqaabta guud ee bulshada أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر أقدمي
muhiimadda faridda macruufka iyo reebidda munkarku waxay ka muuqataa dhismaha bulsho nabdoon isku duuban cadaalad iyo akhlaaq suuban ku dhisan faridda wanaaggu waxay dadku ku dhiirigelisaa cibaadada samafalka iskaashiga iyo isjaceelka halka reebidda munkarkuna ay ka hortagto dulmiga fisqiga musuqmaasuqa iyo dhammaan waxyaabaha bulshada burburiya sidaas awgeed bulshada waxaa ku faafa xasilooni cadaalad iyo wada noolaansho wanaagsan si loo xaqiijiyo ujeeddooyinkan waaweyn islaamku wuxuu jideeyey nidaamka xisbada kaas oo ah hay-ad ama mas-uuliyad sharci ah oo u taagan ilaalinta danta guud iyadoo la raacayo shareecada islaamka shaqada xisbadu waxay tahay inay dhiirigeliso wanaagga ka hortagto xumaanta ilaaliso xuquuqda bulshada la socto suuqyada si looga hortago khiyaanada musuqmaasuqa iyo dulmiga islamarkaana xaqiijiso cadaaladda iyo anshaxa bulshada taariikhda islaamka xisbadu waxay ahayd hay-ad muhiim ah oo door weyn ka qaadata hagaajinta nolosha bulshada haddaba iyada oo laga duulayo mas-uuliyaddaasi weyn ayuu maktabka xisbada ee wilaayada islaamigaha ee baay soo qabanqaabiyey kulan weyn oo muhiim ah oo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa soo xaadiray mas-uuliyiin culimo odayaasha dhaqanka aqoon-yahan dhallinyaro iyada oo ay dhaceen jalasaad qaatay saacado kuwaasoo looga arrinsanayay sida lagu horumarin karo shaqada ay hay-addaasi u taagan tahay howlka xafladaha usaame ee degmada buulafula ayaa lagu qabtay kulankan ragga wilaayada islaamigaha ee baay u xilsaaran hay-addan ka soo qaybgalayaasha ayaa mid kasta la siiyey waraaqo uu ku soo gudbin karo talobixintiisa jawiga munaasabadda ayaa waxaa ku dhehnaa deganaan inkastoo ay ka soo qaybgalayaashu ay dhalaalinayeen maskaxdooda si ay u soo gudbiyaan talooyin iyo tusaale waxgal ah wuxuu ahaa kulan nawciyaha oo si aad ay u soo dhoweeyeen dhammaan dhinacyadii ka qaybgalay waxaana ka soo baxay aragtiyo talooyin iyo xulul loo baahnaa in la helo wakhti hore codka ugu horeeya idinku soo maqan waxa uu taabanayaa islamarkaana warbixin guud ka bixinayaa kulanka kulankan waa multaqe siisinba marka boorka ka argaytan marka mujtamacaga bulshada lankatargari waa kulun oo oo haqalqaalidi oo maktabka xisbada ee walaayada baaya haqalqaali waana maylanka targalay in la kulmo ganacsatada ndheergaradka bulshada qeybaha shalduwan iyo nuqabada in la kulmo iyo culmaada kadib marka walaalayaal haddii la kulmo walbadana ka dhadhade waa multaqin ay kulun oo tashaawuri isdhaafsini ay marka walaalayaal marka kulankaas waa maktabkaas xisbada ay walaayada baaya qalqaali waxaa markan idinku soo maqan codka sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga kaas oo kelimad qayima ka jeediyey kulanka waxa uuna si gaarha diiradda u saaray farqiga u dhexeeya muxtasibka iyo mutadawica marka la joogo shaqada xisbada muxtasibka horta waa iisan faacilo waa ixtisaba iisanjii faacilo sida la gordow eega carabiyada macna ahaana maylan nijeedi af soomaaliyahaan markii la fasirina maylareelanka ajar gurbiisadow adduunyan weydiiyaana bedel an weydiiyaana maanan weydiiyaanee ciwad oo ilaahay raallaashadiis aan hayna kaleed walba kaladan kafadaan iyo maqaaji maylankasee muxtasib af soomaali ahaan markan waa dowrkii cuqaasha waxaana idinku soo maqan codadka ugaas maxamed suufi iyo ugaas ibraahim maxamed isaaq waxay kelimaadkooda ku taabteen jawaanib kala duwan oo ay ka mid tahay in xisbadu ay u dhimriso bulshada qaybahooda kala duwan sidoo kale waxay u mahadceliyeen maktabka xisbada iyo shaqada ay har iyo habeen u hayaan bulshada muslimka ah jazaahum allaahu khayran calana may kale aan mahadnaqaana xisbada oo alxamdulilaahi alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar lian xil saaray oo sidii ilaahay aan ka talagaleen aan gududeen jazaakum allaahu khayran asin lana may kale aan ka daraane inayoo ahaadaan dad naxariis badan walaaladiio an naxariis badan oo ahaadaan tan kale alxamdulilaahi dad nugeelo dad joon jilacsan yoo ahaadaan tan alla nabishiiisoon leeyu fabimaa raxmati min allaahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik dadka oo muddan jilacsan aniyoo naqaadaan dad munafiriin ayoo an naqanee insha allaahu intaasaa ka la hadalee marka mujaahidiinta guud ahaan may lahaa jazaakum allaahu khayran dadaalkiin allaha siin ka darame ajar mudaacafen allaha siin ku siiye horta dadaal badan sabar badan daadihin badan al isku fadee inay la dadaala magaalada madinlakaw dadka naftiis naseexay dadku fadaayaan in lagnastaahayo ee bare walbada la sheego u baahan yihiin een walyaalaha qaarkood dadka bishay eriiru badijay la isku dheeradi walaa bulsho macnaha malkuu hoog badan aan leeyahay macnaha urmeeraanahe langobo tabargal hordhaangayi waxa waaye indhima leh dadna usii geesisin dadna usii inka aqli badan dadna usii hoog badan een walaagas oo kala naftiyo lankadayine iyoona naftiyo langnasteehay ee qaabka islaamka jiddi ee lahagaati iyo lafade allaha siinka dhooro markan waxa uu mikrofoonka soo gaaray dhanka ganacsatadii ka soo qayb gashay kulanka sidoo kalena ah shakhsiyaadka ugu badan ee tacaamulka shaqo dhex maran xisbada waxaana afkooda ku hadlay cabdulaahi moos oo ka tirsan guddiga ganacsatada wilaayada islaamiga ee baay waxa uu sheegay inay si ada ula shaqayn doonaan ciidanka xisbada isagoo dhankiisa jeediyey baakh kale oo ku socda walaalaha xisbada waxaan allah subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadinaynaa fadhigan annaga haddaan nahay ganacsati ahaan wada shaqaynta oo dhinaca xisbiga een, si fiican iyo si wanaagsan iyo tacaamul wanaagsan aa naga dhexey waay sababtoo ah in kor loo qaado la shaqeeyo taas waa wax nagu waajib ah marka annagana insha allahu tacaala an- waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno aan kor ula qaadno aan ololeyno diyaar bauna insha allahu tacaala
sidaas ayuu ku soo idlaaday kulankii qada sharafta ee hordhaca ahaa misena lagu gorfeeyey arrimahan aad dhegtiinna uga soo bogateen kolkii lagu kala tegayey majliskan wax ugu badan ee ay dhaguhu maqlaan waxay ahayd in ka soo qaybgalayaal badan ay codsanayeen in kulammadan oo kale la badiyo si wax badan looga faa'iido la iskuguna soo dhoweeyo xisbada iyo bulshada si ay u dhex marto wada shaqayn qurux badan waxaa loo ballamay kulan xiise badan oo mas-uuliyiin iyo culimmo ay ka qaybgelayaan laguna soo gebagabaynayo kulankii nowciga ahaa ee uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada wilaayada islaamiga ee baay
mahadsaned bashir wilaayaadka islaamiga ee gede iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga allah aan ku horrayna wilaayada gedo iyo walaalkeen casaam carafaad cabdi cali maxamuud waxa uu muddo laba iyo toban sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxauna soo maray meelo kala duwan oo ka tirsan degmooyinka gobolka gedo taaciibkan ayaa muddadii maleeshiyaadka murtadiinta uu la shaqaynayay kadib ayaa isagoo taaciba lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo markii toobada loo qabtay kadib ayuu waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga andalus waxauna ka warbixiyey muddadii ku biiray murtadiinta isagoona la imaaday qori bkm ah iyo qori ak afartan iyo toddoba ah waalani waxaa laydhahaa cabdi cali maxamuud xaashi waxaan joogaa degmada ceelcadde waxaan ka soo baxay oon ka imaaday degmada buurrow waxaan ku jiray adiga muddo adiga labayo toban sanaan ku jiray oon la shaqaynayay cabaar baanyaan ku dahay intaan la shaqaynayayna macnaha wax dhibaato oo fara badanna waan kusoo dhex maray waa gartay tababarkaada koowaad xageed ku qaadad waxaan ku qaatay degmada doolow aan kusoo qaatay oon ka soo baxay degmada doolow markaan ka soo baxay oon laga soo qaadayna waxaa la keenay luuq luuq markii laga soo qaadayna waxaa la keenay garbaarey shaqadeeda ugu badan garbaarey baan ka hayay garbaarey si aan u joogay baan ka tegay degmada buurla waan u wareegay socodkaygana hadda wuxuu aan ka soo baxay oon ka imaaday degmada buurla waan ka imaaday waxaan ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalkan ka tirsanaa waxaa ka mid ahayd adigu askarinimo un askari adiga amarqaato un baan ahaa oo difaac un baan ku sugnaa meesha lay dirana markaas waan aadi jiray intaas wax ka dheeri waan ka baxsanaa oo hadda ama xil aan ka hayani ma jirin mudnaashada hadda aan helay oo hadda aan kusoo goosay waxaa weeye inaan qori beekam aan soo qaato qori aaka oo qalcadda aan ku qornaana horey baan u soo qaatay hubka asaga ahaa maanta waa lagu lacagay waa lii lacagay weliba si fiican baa lii soo dhoweeyey gacan furan baan lagu soo dhoweeyey wax dhibaataa lama kulmin dhanka kale askarigan ayaa ka sheekeeyey dhacdooyinkii uu la kulmay inta uu la shaqaynayay maleeshiyaadka murtadiinta iyagoona ku jabay dagaal ay la galeen ciidamada mujaahidiinta ayna garab u haayeen ciidamada xabashida etoobiya halkaasna ay kala kulmeen dhimasho iyo dhaawac walaal horta aniga dagaallo waan soo galay dhowr dagaal waan soo galay laakiin dagaal hadda ugu dambeeyey oo ka dhacay meeshaan qawiga ka dhacay dagaalkaasun baan yaa xoogaa intaan ku jabnay baan yaan ku kala cararnay oo saddex qofna waa nooga dhimatay waxaa dhibaatada u badneed oo guuldarrada waxaa noo sooyey amxaara nala socotay amxaarada macnaha aalaa sideedaba dhulkuma dirirtay waxay ku dirirtaa buuray ku dirirtaa buurta qawiyi sanka qawi baan kasoo degnay sanka qawi markaan kasoo degnay dhuldhacaya xabadda nagu heshay oo basaha macnaha ayaa dhanka basaha xaggiisa uu shabaabka naga xigsadeen dhulka xabadda markay nagu qabsatay xabaddu waa xoogganeed oo marka madaafiic fara badanna waa nagu dhaceen adiga xabadda dagaalka si aan ugu jirnayba ayaa amxaarta waxay tiri taraara taraara bay tiri taraara waxaa weeye taraara haddaad maqasho waxaa weeye bayga fuul waay taraara taraara markay tiri waxay tiri hulum taraara kulligii kacay waxay tiri bayga fuul bayga qabsaday tiri amxaaradii dham difaaca marka xabadda lagu jiray ka baxday annaga soomaalida hadda meesha waan joognay meydna adigu waana hor yaalay laba amxaaraan waana hor taallay laba soo saddex soomaalina waana hor taallay amxaarada meyd baa ka yaala weliba bakti ah midba weliba hortida yaalay oo si foolxumaa sibin ugu dhaca hullum taraara markay tiri oo ayada dhabarkay jeediso bayg ay ku oroday qof qof raaca waa laga waadhi waa khasaarada u badan halkaasi ka dhacda marka annagana marka qaar basaha qaaday qaar toos u soo baxo garbaaray soo aaday marka dhibaato aan soo arkay midaas ay ugu khasaaro badnayd aniga way dhacdaan waxyaalaha qaarkood alaa etoobiyaanka markay xabada galayaan soomaalida iska hormarisaa miinabaar bay ka dhigataa sida hadda dagaalkan hadda luuq aan kuu sheegaya luuq marka hadda aan kasoo baxayno oo kalete baabuurta kiya ka imaanayso cabdibalayaasha iyo iska hormarisay oo dhishiikii u saaran yahay nin baa waday adiga ninkii waday macnaha baabuurka markay iska hormarisay baabuurkii xabadda koowaad oo bilaabatay baabuurka ku dhacda baabuurkii rasaasiisi baa siga meesha iskula gootay qur-aanka goobin uu ku gubta marka etoobiyaanka aala soomaalida miinabaar bay ka dhigataa waa iska hormarisaa dhaawaca ayada ma soo gaara aala laakiin dhimashadana soomaalidii soo gaaraya ciidanka soomaalida soo gaaraya dhaawacana macnaha ciidanka soomaalidu soo gaaraya khasaarada ugu badan nin gadaal jiro madfaca ridaya macnaha dhaawaca xabad wiftaa ma tegi kartaba sida hadda ciidamada hadda maanta meesha aan kasoo tego oo kalete maxaara waa baxaysa haddii la yidhaah annaga soomaalida meesha kuma hari karno awoodda aan ku deganaba meesha aan ku joognaba etoobiyaanka u weyn marka haddii etoobiyaanka hadda uu naga baxo ayaan baa laisku kankeeno hadda waxaa layidhi macnaha etoobiya baxayso oo gobola gobollada dhan bay ka baxaysaa etoobiyaanka haddii gobollada ka baxaysa habeenka ayada waxaa layidhi etoobiya hadda meesha ka baxday ciidanka isdifaaca ma jooge ciidanka intuu aadayaa baa layidhi markaasaa waxaa layidhi ciidanka macnaha difaaci hasku ceshto ciidanka difaaca iskuma ceshan karee go-aan waxaa la qaatay macnaha etoobiya markay baxda in maaragtay lagu daba qabto oo markii ayada ay carada ka baxda soo qolada soomaalida inay ku daba qabto meesha ayada difaaca laga baxo marka awoodda badan oo lagu degan yahay waxaa weeye etoobiyaanka soomaalida waxa etoobiyaanka hadda la hortaagan yahay awoodda ugu badan oo lagu lagu degan yahay oo degmooyinka lagu haysto waxaa weeye etoobiyaanka waay marka etoobiyaanka hortiisa in xabadda la galo oo suu kuu fiirsado midda ugu badan oo soomaalida ku dhammaanayso dhaawaca iyo dhimashada u keenaysa waa midda ayada taaciibkan ayaa sidoo kale sheegay sida loo soo dhoweeyey isagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisa safka cadowga ooga soo tegey tobaddu waa furantaha xil kasta tobaddu way furantaha aniga hadda muddo shan bilood ka hor ayay u dhalatay inaa maaragtay aan soo baxo ragga saaxiibaday oo iga dambeeya waxaan ugu baaqayaa anigu hadda wax dhibaataa lama kulmin oo macnaha si fiicanna waa liisoo dhoweeyey qalabkan watayna qarash ahaan baa laigu lacageeyey iska fadhi iyo gaalnimo wax lagu keenaya ma leh hadda waxaa fiican qof walba ilaahay tobaddu xilliguu soo waafajiya inuu tobad keeno ilaahay baana aniga waddadaas igu soo toosiy marka tobaduna waa furanta xilli kastoo qofka ilahay tobadda kusoo riday way furanta aniga ilahay baa i haleeshiiyey waana ka faa'idaystay jaaniskeyga wilaayada islaamiga gedo waxaa si raxaraxana u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta iyaduna dhowaan sidan oo kale degmada ceelcadda ee lagu soo bandhigaya askari taa'iba kaasoo ka imaaday degmada balad xaawo ee gobolka gedo iminkana wilaayada bakool iyo walaalkeen cabdiqani caqiil maday xasan waa askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta isagoo la soo shaqeeyey maleeshiyaadka loogu yeero gorgor kana howlgali jiray magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda caqiil oo doonta kufriga saarnaa muddo ku dhow laba sano ayaa allah waafajiyey ugu dambeyn inuu u towbadkeeno kadib markii uu arkay gaalnimada uu ku dhex sugan yahay iyo nolosha liidata ee halkaasi ku haysata askarta ridada markii towbada loo qabtay waxa uu waraysi siiyey warbaahinta andalus isagoo ka sheekeeyey waxyaabaha uu u qabanayay cadowga goorta uu ku biiray iyo halka uu kasoo howlgalay magacaya caqiil madaxsan isaaq mayba ka kooyay magaalada muqdisho gaar ahaan madiin waayahay halkaasi maxaad ka qabanaysay shaqadaadu maxay ahayd goormaase halkaasi tagtay mayba seeday lamada kun labaatio afartii bili sagaalaad mayba kugu biiraday kaan gaalada labada kun labaatay afartii bili sagaalada ka biiri tabar may ka qaadahin janaal daawud shaqaday gaar ahaan magaalada leerowe magaalada lee ka shaqeeyay gaar ahaan militaria ku ahaa gorgor ahaa magaalada lee gaabulsana magaalada ka shaqeeyay muqdisho meelnamin kubana oba dheerada afgueseeday hanagadaaye mahabaryaan ma jiraan marka wax dagaal iyo aad ka qayb gashay muddada halkaasi aad ku sugneed may may dagaalana gali male hamar lay roogi hamar lee ka shaqeeyay erada erada le ka jiraay ma meel kale mimbahaan oobku bohoon haddana hamiinkaa ka hoydayle ka waran noloshii halkaasi ka jirtay muddada ku dhow labada sano ee halkaasi aad ku sugneed wallaahi eed eedni dhibaato badan kulu kulmi sidaadiga haatana mayba lahaa isku kooy horeyd usu gaada antiis iyo kooyaan ciidanka mujaahidiinta iska dhiibaan markii hore nimankaas aad raaciisay adiga yaa kugu tashkiiliyey wallaahi arfaan ay tashkiiliyey harfaanka nafsiinu kubayata manaa ma jiraahan sacuudi arabi wallaahi darfo badan aa jarne oo dhibaatooyin un adkaysadu waayay manaa dadka dhibaatada la geysada walay oo dagaalamaan ka fahmi waano wadi maskantiyo agla weelata isku katabaaw dadka dadkii u bahaw atlan labaatan jaraahantiana shaqaysado waalidiintiya dadwaayiliinkaantiyan manaa magaalada isku gala soomaaliya meeliyatamantiana ka shaqaysadoona baahana insha allah wallaahi bilaahi iyadiyeeda manaa sakalan filadaay laakiin sida sharafle lahayn dhawaa iyadiidan kamaasantiin haa wallaahi gaalmano wallaahi ku aaminsanaay ahaanta shaqsigay iyadiidan ku aaminsanaay waayo aqabo badan oo manaana kulkulumay yaa aragay may jara dad dhibaato liingeed masaakin sidaadii baa aragtay hasan garguritantii guryaal kusufdudumiyay masaakiinta buuraanood hadha kaayaan idaadooyinka walba aragday male markuu sukowee lahay walaalahay iyo ka jaran safkadog dhowaan ayay ahayd markii sarkaal iyo saddex askari oo taa'ibiin ah lagu soo bandhigay degmada tiiglow iyo deegaanka buurdhuxinle ee wilaayada bakool iyadoona sidoo kale wilaayaadka islaamiga si maalinlaha ay u soo gaaraan askarta taa'ibiinta ah aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdiqani warbixintiisana waxay guniga gabagaba iyo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu